أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkast barnaamijkeenna waxaa marti maanta inoogu ah sheekh xasan yacquub cali waxaana ku faaqidi doonnaa inshaa allahu tacaalaa taariikhda xoreyntii kismaayo oo aannu rabno inaan wax badan ka korrosanno ugu horreyntii sheekhana ku soo dhowow idaacadda islaamiga al'andulus iyo barnaamijka andulus bodkast بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين آه، aad baad u mahadsantihiin andulus waa ku dhowahay barnaamijka jazaakum allahu khayran su-aalo dhowr ah ayaa halkan inoo yaala een, su-aasha ugu horeysa ee aan jecelnahay inaan ku weydiino waxay tahay xoreynta kismaayo sidee ku bilaabatay goormo ayayse bilaabatay Eh, aad baad u mahadsantihiin Eh, magaalada kismaayo waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee wadanka uu leeyahay waa caasimadii saddexaad ee ummadan ay deganeyd weeye Mhm, waana magaalo runtii ahmiyad weyn ku fadhida mhm, istaraatiijiyad weynna u leh ummadda muslimka ah ee ku nool geyiga kan mhm, Eh, waa magaalo runtii xeebtii iyo beertii iyo xoolihiiba ay wada saaran yihiin mhm, waana magaalo taar- magaalooyinka ugu taariikhda dheer dalka ka mid ah weeye mhm, marka mantiqo waxay ahaan jirtay weliba mantiqo siraac ah mhm.
mantiqo la isku haysto mar walba dagaal ka dhaco dagaal ka dhaco Mhm, tan iyo burburkii dowladdii maxamed siyaad barre wixii ka dambeeyey waxay ahayd magaalo ma aragtay eh, eh, noocaas ah ay ahayd Maxay- maamulkii ridada maxay ku Siyaad noqota liahamiyatiha Mhm, makaanada ay leedahay mhm.
iyo dhaqaalaha waa magaalo dhaqaala magaalo dhaqaale weeye dekad leh deked leh oo cerboor cerboorada ugu waaweyn dalka ku yaala Mhm, beertii iyo baddii iyo xoolihiiba ay wada joogaan mhm, ay wada joogaan mhm, Eh, oo weliba u dhow yihiin magaalada u dhow yihiin waa magaalo sixa leh mhm, si guud oo caafimaad leh mhm, magaalo xeebeed ah weeye mhm, Eh, waa magaalo qabaa'ilka soomaalidu ay wada degan yihiin ha u kala badnaadeen laakiin xoog mhm.
ay u degan yihiin soomaali o dhan laga helo qolo oo ay walba laga degan helo.
tahay haa marka aan macluumadaas bixinayaan ogaal baan u lehay oo laba sano Mhm.
ayaan duq magaalada ka ahaa ama waali ka ahaa aad iyo aad waa garanaya qabaa'ilkii aynu qaabilaynay iyo dadkii meesha deganaa iyo qabaa'ilka diiwaanka degmada ku jiray baanu garanaynaa Mhm, marka magaalo muhiima oo cid kasta eh, doonaysa meesha tan eh, in isbedel ka samayso dalka mhm.
muhiim u ah muhiim u ah bay ahayd magaalada kismaayo si guud Mhm, intaa haddaan kaga gudbo eh, dagaalkaas sew ku bilowday dagaalka wuxuu lahaa tamhiidaad dagaalka ka horreeyey mhm. hordhacyo horodhacyo Mhm, maadaama eh, dalku uu ka bilowday eh, dadaallo la doonayo sharciga ilaahay mhm, in la tatbiiqiyo ummaddana ma'zaqa iyo dhibaatada iyo yacni mooryaanta ay ku hayeen in laga saaro mhm, bedelkana shareecada islaamka in lagu maamulo maadaama juhuuddaas dalka intiisa kale ay ka socotay weliba dhulkan koofureed deeladaas ay ka socdeen mhm, kismaayana waxay ahayd meelaha ay mujaahidiintu doonayeen mhm.
in ay wax ka bedelaan waa tahay oo shareecada ilaahayna ahaato waxaa takhyiirka lagu keenay Mhm,
waxay qaateen marka dagaalka ka hor ee, tallaabo dagaal looga baagsan karo xaggana lagu saydanan karo deegaankii xaalka murugsan ee markaa kismaayo ku sugnayd in laga bedelo kismaayo runtii waxay ahayd meel mooryaano ay joogto dadka lagu dhaco lagu baarto waxaa weeye dadka lagu dilo oo dhibaato badan ay ka dhacayso ayay ahayd asalkeedii intaynan yani mujaahidiintu ayna qabsanin dadka ku noolaa baan ka mid ahay. kismaayo waan joogay Aad iyo anu aad.
waan joogay marxalo kala duwan kismaayo ku joogay macnaha marna anoo ganacsanayaan joogay mar anoo macalin ahaan joogay marna waxaan joogay iyadoo mujaahidiintu ay qabsadeen marna waaliya ka soo hayd warna waxaan ka noqday magaaladii ayada ahayd oo habeen habeenada ka mid ah la igu baartay anoo socda bustoolo la igu qabtay oo maryaha la iga qaatay moobeelka la iga qaatay ba waxay noqotay inaan waali ka noqdo dadka ammaankeeda sugahay Waa laakiin habeenkaas oo aan ku talagalaya ma ahayn kismaayaad gadoomi xaafadeed ka noqonaysa kuma talagelayn habeenka asaga markaan dadka ku noolaabaan ka mid ahaa Aad iyo marka tillaabooyinka hore loo qaatay marka waxay ahayd inaan dagaalka dhicin ka hor mujaahidiintu waxay qaateen in ay wacyigelin u sameeyaan qabaa'ilka ku nool magaalada kismaayo qabiil qabiil baa loola fadhiisanayay waxaa lagala hadlayay shareecada ilaahay inay nala qaadaan ee, dadka iyo dalkaba lagu tatbiiqiyo taa beddelkeeduna ay ciwad u ah ay heli doonaan nabadgelyo inay heli doonaan cadaalad inay heli doonaan walaaltinimo inay heli doonaan ee, xaalad ay ku sugan yihiin tamaaman inay isbedelayso si kulli ah baynu dadka kala hadlaynay qabaa'ilkii meesha joogay haddii magaalada dhexdeeda ay degan yihiin iyo haddii ay degan yihiin degmooyinka jubbada hoose ka tirsan haddii ay degan yihiin ergo iyo wafuud ee xarag shabaab mujaahidiin u dirtay dadka lagu qaabilayay Eh, alxamdulilah dadkii soomaaliyeed ee dhulka deganaa ee muslimiinta ahaa qadiyadaasu way nala qaateen way nala qaateen kadib waxaan waxaan wajahnay raggii meesha ka talinay waata ee ciidanka ku haystay meesha oo meesha joogay ayaanu xaawilnay annagoo si xigmadaysan usluubaysan ee, siyaasa sharci aanan ka marnayn annagoo u marayna ayaanu xaawilnay dadkaasna inaanan isku dhicin laftirkoodu aan u sheegno xaalka magaalada yaallo ay, ay maarayn waayeen oo nooca u taallo inaannu maarayno oo ay maaragtay eh, naguna garab siiyaan ummaddii iyaduna ka ummad ahaan aan u talinno oo maslaxaan u keenno xaalkooda aan bedelno ayaan xaawilnay ayagu inaan kala hadalno runtii waa ku guulaysanay ninkii markaa meesha odayga ka ahaa ee joogay ee, guri ka mid ah guryaha xa- ku yaala magaalada muqdisho baynu habeen la fadhiisanay anagoo guddigaas markaa loo saaray baan ku jiray ninkaas waa kuma waxaa la yidhaahdaa eh, cabdirasaaq faarax taano waa nin macruuf ah kolley hadda muxuu markaas ahaa oo magaalada ka- meesha asaga maleeshiyaadka meesha joogay asaga haystay markaa rag baa kaga horreeyey rag baa kaga horreeyey meesha asaga haystay waa garta barhiraal maba jirin asal meesha maba joogin ama xisaabtan maba ku jirin awoodda markaa meesha ka talinaysaa Ninkaan haystay.
rag kala haystay waa garta asagana laakiin cabdi- qaab qabiilay ku joogeen qaab Iyo- beeladi ku jooga meesha dee ayagaa haystay Mhm.
ayagaa ka talinayay Waa dadkan kalana dee waxay iska ahayn dad oo dee deegaanka iska degan oo markaa aan siyaasadii iyo aynan xoog ku lahayn reerkaas oo cabdirasaaq ka soo jeedo ayaa meesha marka talinayay marka ayaga waxaan qaadanay inaan istafaahano runtii odayaashii eh, hogaanka u ahaa oday dhaqanka hogaanka u ahaa aad bay u soo dhoweeyeen mashruuci way nala qaateen kama soomaan ku shirnay cambayaasha hoostoodii iyo xarakada kula shireen mashruuci way nala qaateen waa way garta nala qaateen cabdirasaaqna wuu nala qaatay oo markaa meesha mas-uulka ka ahaa ma- maleeshiyaadkaas meesha joogay Mhm.
asagana wuu nala qaatay Mhm.
marka waxaan isna qabiil dhimanba ma laha maba jiro meeshaan si silmi ah ayaa shareecada ilaahay loogu tad- loogu tadbiiqin doonaa Mhm.
intaan juhuud iyo dadaallo ah waxay mujaahidiintu eh, xarka shabaab mujaahidiin ay u bixinayeen inaanan dhiigna daadan oo shacabkaanan lagu kor diririn xaggana injaaz weyn la gaaro oo ay wax qabsoomaan Eh, haddaad ku heli karto danta aad leedahay dagaal la'aan dagaal la'aanta la dooranaya aad iyo aad dagaalku waa wax halka ugu dambeeya xa- xalka u dambeeya waxaa la yidhaha aakhiru dawaa alkey Mhm.
da- dawo waxaa u dambeeya gubid in la isgubo aa u dambaysa Aad iyo aad.
waxaan la xalka u dambeeya ha ahaado inta aad aayar dhulkii lagu xasilin karo ha lagu xasiliyo marka ee, wadciga soomaaliya markaas siduu u ahaa wadci waa midka aan hadda kaaga sheekeeyey soomaali guud ahaan waa dee wadci aynu joognay ahayd oo khariban dhaca kufsiga boobka dilka ee waxaa weeyaan foolxumo dhammaanteed ayaa jirta ayaa jirtay foolxumo dhammaanteed ayaa jirtay mooryaanta ayay ahayd wax taliya ayaguna waxay ka talinayeen wax la arkayo soomaali nin kastoo wakhtigaas joogay dareemi kara oo caaqila ayay ahayd wadci soomaaliya ka jiray waxay ahayd in baabuur la belelqaysto oo mooryaanu ay qabsato akhyaartii ka ergeysana ay tiraahdo meeqaa laydinka rabaa hal milyanaa laka rabaa bal safarow wax garo waxna gado idinka hadda socdaa lehe shan boqolna nimankan siiya shan boqolna maanaa waa laydinka cafinayaa dadka ugu miirka roon markay xalka gaarayaan noocaas u yaali mana shan boqol baada in akhyaaro intay gasho shan boqol lagaa qaado shan boqolna lagu cafiyo kadibna akhyaartaas lagu mahdiyo oo la yidhaahdo madaxood alla raajiyo xalka dalka u yaali noocaas u ahaa oo belelaqada iyo kufsi iyo dagaalka kismaayona qayb bay ka ahayd waata haddaan hor usii galo yani tamhiidka ama horodhaca markaynu dhammaysanay qadiyadaas dhammaysanay aynu garannay in magaaladii xalkeedii la gaaro cabdirasaaq faarax taanana uu nala qaatay xarakadu waxay saartay rag oo cabdirasaaq lagu darayo oo isbaaradu minkamasuuma iyo waxay u taallay jamalumbi kontaroolka xamar magaalada looga soo baxo intaas ayaa waxaa taallay isbaarooyin aad u fara badan oo ay maleeshiyaadkaas leeyihiin ayaalay cabdirasaaq marka waxaan kala hadalnay bal jidkan kamasuuma kismaayo u dhexeeya inaan furno oo aan qaadno wuxuu ihi rag walaada ah oo dadka ila tawciya hana lagu daro rag guddi ah xarakada u saartay lagu daray guddigaas waxaan ka xasuustaa shaabu muslim oo nala socday waxaa la socday anaa la socday waxaa weeye nin la yaraaho filo baa nala socday cabdiraxmaan oo isagana mas-uuliyiinta marka shaqadaas u xil saarnaa ka mid ahaa baa nala socday waxaa weeyaan rag badan baanu ahayn annagana gaari gaar ah baa nala siiyey isagaa socday marka aanu kontaroolkaan tagno isbaarada aan tagno oo see ku aaminteen marka maleeshiyaad runtii berigaas annagu maleeshiyaadka iyo naf iyo dil maana eegeynine waxaa noo muuqday magaalada kismaayo sharead yahay lagu maamulay dadka iyaga mujtamaci iyagana ay nabad heleen oon ayagana badbaadeen marka isbaaradii waxaan ka bilownay waa soo baxnay koraan ka bilownay magaalada kamaana soo bilaabin waxaan ka bilownay in isbaaro isbaaro aynu u tagno kadibna aynu niraahno cabdirasaaq uu wacdiya nimanku inaan wacdino xaaraamnimadeedii iyo dhibaatadeedii iyo de qoryo ma wadano markaas ma hubaysin anagu dad caali sacbooley ah qamiisyadoo wataannahay keliya oo wadaada ah waa wacdinaynay asagana waa nagaga dambeynhayey kadibna baabuurkaan soo saarayn maleeshiyaadkaas waa soo qaadeen waa lasoo qaaday waa baabuurkaa lasoo saaraya cabdirasaaq ciidan kalena waa wataa marka ciidan kaleu wataa oo ciidankii maarata u haystay waxaan de asaga hostigayn laftirkiisa markii kuwan baabuurka lasoo saaro daashashkii iyo waababkii iyo buushashkii ay ku jiraan dabka lagu taabanaya daba lagu taabanaya waa la gubayay alaabtiina kala baxa waa la gubaa Iyagoo u jeeda.
joogeen baawarka la soo saaraya waa nala jooga baawarka la soo saaraya isbaaradas kale aanu gudbaynaa isbaaradas gudbaynaa kamasuuma iyo inta u dhexaysay kismaayan isbaarin ka soo qaadnay sheekh xasan ee, nimankii marka isbaarada u tiili maxaa ku qancisan marka hore tawfiiq ilaahay baa jirtay oo ilaahay baa noo fududeeyey marka labaad waa la wacdiyey marka saddexaad mas-uulkii ay hoos tegayeen oo ay tirsanayeen oo markaa eh, cabdirasaaq ahana waa nala socday intaa waxay noqotay in howlgalkaas lagu guulaysto lagu guulaysto mujtamacii runtii mujaahidiintu way ku mahadiyeen min kamasuuma ilaa kontaroolka jamalumbiya cidla noqotay Waa- oo wax isbaaraha oo aanan oolin waa garta Eh, intaa markii ay dhacday eh, heshiiskii hore ee beeshan hore u dhacay oo rag dee kamasuumo laga qabtay beri hore intay soo weerar tageen mooryaantan ayaa mujaahidiintu kamasuum ay joogeenoo baabuur iyo laga qabsaday baabuurtana beeshan berigii lagu maslaxay oo la siiyey beeshan marka waa isla soconnaa maleeshiyaadka marka waxay sahlanaatay iyaguna inayna raacaan isbaarooyinka sidaa lagu qaado marka annaga marka waxaynu samaynay ciidankayaga kamasuumo joogay ayaanu amarnay inay kusoo guuraan dhulkii la xoreeyey oo banaanaaday oo mooryaanta laga qaaday si silmihana looga qaaday inay soo camiraan ilaa firaaq amni ah ayaa dhacaya ayaa dhacaya ayaa dhacaya Mhm.
meeshii aad qolo ka qaaday waxaad khasban tahay inaa buuxiso in la buuxiyo ayaa lagu khasbanya aad iyo aad ragga iyaga kamaso marka waa soo guureen Mhm.
dhulkii aan la baneeyey ee masaafada dheerka ahaa oo aan filayo boqol kilomitr Mhm.
taqriiban inuu yahay Mhm.
ayay soo buuxiyeen walaalahan Mhm.
Eh, kadibna kontaroolkii kismaayay soo dul fadhiisteen Mhm.
halkaas marka ay joogto waa garta ee mooryaantii aan soo aruurinayna ay kismaaye ka buuxaan Mhm.
aan rabno ciidankayguna halkan inay joogaan kismaaye gudaha haddana uga daba tagno maleeshiyaadkan la aruursho dhaqan celin loo furo meel la sugeeyo sharciga la baro la hagaajiyo qorshihii annagu aan degsanay iyo balaankii iyo khidada annaga waa noo yaalay Mhm.
si musalsalaan ugu tallaabsanaynay ugu tallaabsanaynay Mhm.
ee, si hawl yar hawl badan loo qabto waqtigan u yaraa wakti yarna u yaraado ee, waxa ku baxayana wax yar ay ahaadaan Mhm.
xaalkaa markuu inta joogo Mhm.
oo meesha wanaaggale uu marayo Mhm.
waan leenahay magaaladan insha allahu dagaal kama dhici doono ayaa halkaa barri hiiraalo oon wax mas-uuliyadba ka haynin meesha Mhm.
cid u tirsan yahay aanan jirin Mhm.
ayaa dagaalka yani qadyadan kusoo booday ayaa qadyadan kusoo booday dalka dagaalada kismaayo intaanan dagaal dhicin tamhiidaadkaas ayaa jiray hore dhacyadaas waa tahay Waa mahadsan.
laba dagaal ooge ayaa soo martay kismaayo sheekh xasan sidaan la soconno labada hogaamiye waxaan ku hormaraynaa midka hore waa barre hiiraale sidaa hadda sheegtay dagaal baa lala galay dagaal oogahaasi siduu ku bilowday Ee, barhiraale markaynu nimid magaalada duleedkeeda ciidankaygu soo fadhiisteen ciidanka mujaahidiintu Mhm, maadaama uu dagaal ooga yahay qabqable yahay mhm, ee, wuxuu qaatay inuu ka faa'iidaysto shaqadii annaga aan soo wadnay mhm, iyo ciidankayagu soo duldegay magaalada kismaayo iyo maamulkii horey u joogay ee maleeshiyaadkan ka tirsanaan iyo beeshu iyaguna xarakadii la tacaatufay oo yidhi waxilka waynu ku wareejinay meesha inuu ka faa'iidaysto markaa mhm, mas-uuliyaddii uu hayn jiro meesha ka soo ceshado mhm, maadaama mas-uuliyaddiis hore u wiiqantay asaga mhm, inuu meesha fursad ka helo oo dagaal nala galo kismaayo qabsado dib dambe yani yani kismaayo u hanto u qabto ayuu ayuu- ayuu- ayuu qaatay laakiin waxaa soomaalidu waxay tidhi haddii eh, hawadaadu ay kuu been sheegto tabartaas- tabartaada kuu run sheegaysa mhm, hawo beena mhm,
iyo xisaab aan jirin ayuu barhiraale isku dhuftay mhm, wuxuu weerar ku qaaday ciidankii ee koontaroolka magaalada kismaayo dowladkiisa fadhiyey ee ay mujaahidiintu lahaayeen mhm, xarka shacab mujaahidiin ay lahaayeen mhm, ayuu maleeshiyad intuu aruursaday buu dagaal ku dhuftay weerar ku qaaday mhm,
aniga maalinta ayada ah qabaa'ilkan warqado laga saxiixayay oo ku dhaqanka shareecada islaamka ah mhm, anoo beesha v f madow degta ee beesha gaaljecel warqadii kala yimid mhm, ee soo socda mhm, mas-uuliyiintii xarakaduna ay fadhiyaan mhm, oo telefoonada la demiyey oo tala loo fadhiyo mhm.
ayaa barhiiraale raggaasu weerar ku dhaqaajiyey waa garta weerar lama filaana Mhm, ayuu qaaday haddii horeyna dee waa looga caalo waayey ogow ninkan inuu fidno wado dagaal wado mhm, annaga waa waa qaadanay mhm, waanu aragnay waa filaynay xilli subaxa ayuu weerar ku qaaday taqriiban abbaare afar sac iyo saddex sac inta u dhexaysa ah ayaa ciidankiina la weeraray dagaalka barhiiraala qaaday oo bilaabay mhm.
ragga iyaga waxaa dhacday marka- xaggee uu ka soo weerar tegay marka wuxuu ka soo weerar tegey eh, hotel tawakal iyo eriyasu ka weerar tegey waa garta marka ma ciidan xoogan u haystaa markaas wixii meelaha joogay ee maleeshiyaadka ahaa ee asaga isku abaabulay ayuu la, la dagaal tegey iyo xoogaa tiknika uu asaga haystay buu la dagaal galay Eh, bifadlilaahi eh, runtii dad badan oo asaga maleeshiyaadkii aan isbaarada laga soo qaaday ee maaragtay ama rag badan oo dee beeshii ka soo jeeda oo aan maleeshiyaadna ahayn oo beesha ka soo jeeda ayaa mujaahidiintu runtii garab iyo gaashaanba siiyey ninkan iyo dulmigiisii in laga hortago ciddana uusan dagaal gelinin eh, maaragtay fasaadkii laga hortago oo runtii waan u mahad celinayaa beesha sede jazaahum allahu khayran dagaalkaas wayna qala qeyb galeen odayaashoodii iyo dhallinyaradoodaba macnaha barhiraale marka eh, dagaalkaas maalintaas ayuu abaabulay waana maalin arbacay ahayd maalin arbaca ayay ahayd arbacuu bilowday khamiistiibuu socday sabtigana dagaalka jimcihiina dagaalka waa soo soo gebagaboobay dagaalka marka dagaal ballaartay buu noqday xaafadaha magaalada kismaayo laamiga magaalada kismaayo kala bara ee xaggana ceerboorka taga xaggana taga meesha la yidhaahdo madaxtooye taga wixii xagga bariga ka ah bay ayagu isticmaalayeen magaalada mucdamkeedana annaga maaragtay jihaadka ka wadnay oo aan haysanay dagaalkii marka uu maalintii khamiistu bilowday jumcihii aad buu dagaalku u adkaaday khamiistii aan idhaahdo arbacadii khamiistii dagaalku aad buu u adkaa kadibna galabkii jumcada ahayd barihiiraale in magaalada laga cersho taarikhda waxay ahayd laba iyo labaatankii ogost laba kun iyo sideedii bay ahayd ayaa magaalada laga saaray ayaa magaalada laga saaray gelinkii dambe maxaa fududay marka in magaalada laga saaro ma ma ciidankii mujaahidiinta ka awood batay oo ka tiro badnaa ma gurmad uu waayey horta waxa xagga dagaalka marka loo fiirin barhiira baatilkii waa jebiyey baatilkii uu rabay inuu u nusreeyo qofka hadduu dhaalim yahay ahlu baatil yahay ilaahay wuu jebiyaa horta baatil buu ku taagnaa marka kale barhiraale waa laga hiiliyey reerkii asaga kasoo jeeday waa ka hiiliyeen reerkuu ka dhashay waa ka hiiliyeen oo jihaadkay u hiiliyeen aad iyo aad jihaadka bay u hiiliyeen oo garabkay ka dagaalameen oo waxaa weeyaan gabdhahooda rasaasta keenay iska badaa nimankoodii beeshii isku halaynayey oo u lahaa yacni maanta garabkay istaagi doonaan ayaguna waa ka hiiliyeen mujaahidiintuna si dhab ah oo adag bay ayaguna xoogga u saareen dagaalkiisii magaaladan kismaa haddii lagu kala baxo macna jubbooyinka o dhan baa lagu kala baxay aad iyo aad jubbooyinka o dhan baa lagu kala baxay macnaheed maxaa lagu haystay barahiiraale ma in magaalada laga qabsado mise wax kalaa mujaahidiinta ku riixayay in barahiiraale magaalada laga saaro
barahiiraale keliya maha si guud wadanka waxaa ka jiray qorshe lagu doonayo shareecada islaamka in lagu soo dabaalo dalka kismaayo jubbooyinkana qayb bay ka ahaayeen qorshahaas barahiiraale waxaa loola diriray sharciga ilaahay in lagu tadbiiqiyo mantiqadan
ayuu hor istaagay horta berihiir taasaa loola diriray waxay ahayd shareecada islaamka in lagu tadbiiqiyo meesha barihiiraalin wuxuu noqday caqabadii keli ah ee markaa shareecadii fulinteedii iyo dhaqangelinteedii caqabad ku noqday ayuu noqday dirirtuna markii hore meel dacu kaga soo booday qorshaha iyo talada meeshana gacmu kuma haynin dacu buu kaga soo booday keliya dagaal qorshaysan ma gelin lidaalka wuu ku jabay dagaal qorshaysan ma gelin dagaalkii xasan gurguurta labadii sana aan soo dhaafnay galay oo galgaduud iyo gobolada dhexe ku aaday oo markii dambena gacmo rog iyo wareer iyo waali lagaga soo noqday oo kale u ahaa dagaal qorshaysan ma ahayn waana ku jabay marka sababka keliya bare loola diriray magaalada looga saaray waxay ahayd in dhulka ilaahay shareecada ilahay lagu soo dabaalo hadafkana lagama lahayn markii bare la saareen waa lagu soo dabaalay waa tahay sheekh xasan dagaalkaasi muxuu kusoo gabagaboob dagaalkii barehiraale wuxuu kusoo gabagaboobay inuu ilaahay muslimiinta uu u gurmaday u gargaaray bariiraale iyo mooryaantii ka barbardagaalamaysayna ay jabto meesha ay ka dhacdo waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqan runtii natiijo fiicana ka dhalatay jubbooyinka maalinta laga bilaabo ilaa iyo maanta waxay noqotay meel macqal ahoo muslimiintu ay ka jihatamaan oo ay ka diriraan cadow badanna lagu jebiyo ayay noqotay ilahay baa ku mahadsan subxana watacaala waa tahay yaa ka xusi kartaa sheekh xasan mujaahidiintii ku shahiiday dagaalkii lala galay barahiiraale ee magaalada kismaayo lagu xoreeyey waxaan ka xusi karaa nin la yidhaahdo baraale oo isla beeshaan ka dhashay oo mujaahid ahaa oo geesi ahaa oo xabashadu bay kismaayo dhexdeeda ku weeraray oo intaasoo jeer wax ka laayay baa ka mid ahaa dadkii jihaadkaas ku shahiiday rag badan baa runtii ku shahiiday wax tara wax ku ool ahaa oo geesiyaal iyo haleeyayaal ahaa marka waxaa weeye maanta laguma soo koobi karo ragga shuhadadaa ilaahay ha ka aqbalo naxsabhum shuhadaa wallahu xasiibu aamiin markii mujaahidiintu ay qabsadeen kismaayo wadciga magaalada siduu noqday oo barahiiraalena laga saaray wadcigu wuxuu noqday wadci amni ah degan oo sacadda la doonayo xiliga la rabo la lugaynayo oo aan moorayaan jirin oo aan isbaara jirin oo aan dili jirin waxaan garanayaa xaafadaha qaar ee magaalada kismaayo inaanan gudaha ayna ka soo adeegan karaynin oo ay ku koobnaayeen xaafadooda ay ku koobnaayeen gaari waawe un wax loogu geeyo maalintii midkood gudaha usoo dhaca la dilo mooryaantu ay dilaan waa garta mooryaantu ay dilaan meel waxay ahayd eber asaan ka soo sheekaynay waxay isku bedeshay meel la yimaado oo loo soo guuro oo dadkii kenya iyo qaxootiga u qaxay ay dib u soo laabtaan dadkii colaaddii iyo mooryaantii dhibaatadii ka cararay ay dib u soo laabtaan magaalidu inay camiranto dadku inay xor noqdaan ganacsigooda xor u noqdaan oo mukulaal midoobi uu meesha ka baxo waa garta
ee, qabaa'il fara badan oo aan meesha xoolii hanti ku lahayn jirin inay hanti xoolo ku yeeshaan ee, ay dee xoroobaan cid cid wakiil ka haynin jirin nin kasta dee iskiisi iskaga xamaala tago dadku dad siman ay noqdaan qayb madaxtinimo haysata iyo qayb la gumaystay ayna noqoninoo dadku dad isla siman waxaa meesha ka baxay qabyaaladii baa meesha ka baxay qabyaaladii iyo qoqobkii wadanka jiray baa meesha ka baxay waxay dadku barteen yani shareecada ilaahay subxaana wa tacaala cadligeedii iyo cadaaladeedii bay dadku arkeen oo runtii ugu horreysay meelihii shareecada lagu maamulay ee, kitaabka ilaahay lagu soo dabaqay lagu tatbiiqiyey ee, meelihii ugu horreysay ay kismaayo ahayd xaqiiqatan Ee, dadku marka waxay dareemeen isdhexgal walaaltinimo bulsho nabad ah oo gacmaha ishaysato heshiis ah oo aan kala fadli badnayn kala qiimo badnayn oo isla nool oo la baray yani kullukum ee, aadama wa aadama min turaab alaa laa fadla licarabiyin calaa acjamiy walaa liacjamiyin calaa carabiy inay noqoto dadku ay dad siman ay noqdeen jilac jariir la sinaado taas ayaa magaalada kismaayo isku bedeshay nabadgelya isku bedeshay magaalada kismaayo alxamdulilah waa tahay Een, caqabadihii ugu weyneed ee maamulka islaamiga ee kismaayo mujaahidiinta ka dhiseen uu wajahay waxaa ka mid ahayd arintii axmed madoobe sidee axmed madoobe ku yimid horta marka hore magaalada kismaayo bal arintaa noo faahfaahay sheekhna axmed madoobe laba taariikh buu leeyahay taariikh waa taariikhdii hore ee mujaahidiinta ku dhex jiray bay ahayd si gaaran u xusi doonaa taariikhduna waxay ahayd taariikhdii uu islaamku la diriray bay ahayd Ee, su-aashaadu waxay ku wajahan tahay qaabkii dagaalka uu ku galay axmed madoobe axmed madoobe waa tan ee, ka yimid annagoo magaalada kismaayo joogna shareecada ilaahi lagu maamulayo wadaadadu ay ku midaysan yihiin xaalku uu nabad yahay ayuu axmed madoobe wuxuu ka yimid jabuuti shirkii shariif lagu soo dhisay oo lagu soo yagleelay oo xildhibaano uu ka noqday dowladdii shariif murtad ka horna dadkii etoobiyaanku ay qaadeen ee etoobiya lagu xiray buu ka mid ahaa axmed marka wadanka wuxuu ka soo galay dhoobley buu ka soo galay magaalada dhoobley ayuu ka soo galay waa iyadoo garta maamulka islaamiga kismaayo ka dhisan yihin magaalada dhoobley markuu yimid maamulkii degmada kismaayo maamulayey waa la fadhiistay ee, waxaa la qaatay axmed madoobe in la soo dhoweeyo waa garta waxaa xusid mudan aan rabaa dadka inaan u sheego maadaama yani ee, wax aad ugala socday qadiyadda maamulka wuxuu qaatay axmed madoobe waa soo socdaa baarlaman buuna ahaa axmed madoobe maxaa nooga qorshaysan waa garta maamulku wuxuu iska warsaday ninkaas asagoo islaam ah oo muslim ah oo dagaalamaya oo dhaawacan bay xabashadu qaaday ilaa uu ka soo istaago dhulka islaamka lagu maamulo xorta ilaa uu ka soo istaago wuxuu ku hadlo loo qaban maayo waa maxbuus bal islaamku bal fiiri yani ta'niga islaamka uu leeyahy xilmiga ay mujaahidiintu leeyihiin raba caawa in dadkii berigaa joogay waa joogaan waa waraysan karti waxaa la yidhi axmed madoobe waxaan u ictibaarinaynaa ilaa uu dhulka xorta ah uu ka soo istaago haddii kelimatu kufri ku hadlo iyo haddii kelimatu islaam ku hadlo axmed madoobe waxaan u ictibaarinaynaa nin maxbuus inuu maxbuus yaan u ictibaarinaynaa gaal waaye iyo murtad waaye wahalaysay iyo midna aan ictibaar ka siin mayno maalintii uu walaayaadkii dhulka islaamka lagu maamulo uu soo istaago oo xor noqdo wixii uu ku hadlo qool iyo ficil wixii uu sameeyo uu ku hadlo markaasaan diiwaangelinaynaa xorriyad markuu helo aad ma fahamtin qadiyadaas aad iyo aad in axmed doobe aan la isku weerinaya idiin sheegaya maaha Mhm.
axmed doobe dhooble u yimid waa garta maamulka islaamiga waa fadhiistay Mhm.
wuxuu qaatay ninka in loo loogo Mhm.
lana soo dhoweeyo waa garta qarash ayuu maamulka islaamiga u dhiibay axmed madoobe reerkii muddo ka maqanaa xaruurtii xaasaskii iyo qaraabadii ay kula warsadaan Mhm.
maadaama nin mas-uul ahaa lasoo daayey uu yahay Mhm.
waana gacan maran yahay Mhm.
anagu waana dareenkeenni wa ana Mhm.
dareenkeenni marka Mhm.
in axmed madoobe dee loogna loo sameeyo Mhm.
gacan qabsina la siiyo Mhm.
ee, lacag baa maamulka islaamiga u diray axmed madoobe imise ahayd lacagtaas lacagtaas waa lacagta uu hadda cilaan ka sheegay bay waa garta haddii uu soo sheegto weliba lacag kale u baahdo ama xaaladdu ay ku yara cuslaato qaraabada ay ku badata waxaan lahayn mar kale haddana gacanta u celiya Mhm.
axmed madoobe marka wuxuu yimid dhoobley waa garta markuu dhoobley yimid axmed dabcan qorshooyin kale Mhm.
iyo kh- khudo kale Mhm.
iyo howlo kale Mhm.
iyo mu'aamarado kale ayuu xambaarsanaa Mhm.
laakiin annagu arrinta ayadaa arrin annagu aan markaa ee, aynu kula tafaaculaynay ma ahayn Mhm.
waxaan u ictibaarinaynay qadiyada aan sheegay waa garta markuu dhooble yimid oo la soo dhoweeyey oo loo loogay maxaa xigay waxaa xigay axmed madoobe inuu abaabul bilaabo Waa- ciidan aruursi bilaabo oo oo ma- dad isku dubrito ma dhooble uu ka bilaaba dhoobliu ka bilaabay afmadow ka soo bilaabay waa garta afmadow markii dambe usoo tallaabay afmadow yimid afmadowba ololadiisa ka bila ololihiisa ugu horreeyey Mhm.
ee uu dooni mujaahidiin inuu kula diriro afmadow ayuu ka soo bilaabay waa garta marka markaasi muxuu wataa magaca muxuu isticmaalaya wuxuu magaca isticmaalaya dabcan magaalada kismaayo waxaa ka talinayay saddexdii qolo ee wax isku darsatay beriga Mhm.
ayaa magaalada kismaayo joogtay oo runtii midowday oo walaalowday oo isku qadiyad noqotay oo isku hadaf noqotay oo gacmaha isa saaray ee runtii jihaadkii la furay la bilaabay in ay u diyaargaroobaan u qorshaysanaa ayaa magaalada kismaayo markaa gacanta ku hayay Mhm.
oo maaragtay ee, abubakar zaylci odayga ka ah Mhm.
axmed madoobe wuxuu ku soo aadayaa kismaayo markuu imanayo Mhm.
mar kismaayo ciidamada laga saaray Mhm.
oo magaalada duleedkeeda xarooyin laga ooday oo magaalada duleedkeeda markaa ciidamadoodu ay ay degan yihiin in ciidan oo yaroo loogu talagalay yani ciidankii maamulka islaamiga oo keliya magaalada uu joogo Mhm.
xisbada keliya ee magaaladu inay joogto Ee, jamaacadkii kale markaa jirjiray baa xarooyin kula lahaa magaalada dhexdeedii Mhm.
marka waxaa la yiri wixii ciidamaha gaar magaalada banaankeeda ha loo saaro qolo kasta meeshii ay rasmiga u joogtay markii hore ha tageen marka magaalada oo marka ciidankii maamulka islaamiga keliya jooga maxaa ciidanka magaalada looga saaray markaas sheekhan ee, waxaa looga saaray dadkan dee magaalada iska deganaayeen oo magaaladii joogeen Mhm.
dee laba ciidanna ma og tahay oo magaalo ma wada joogi karaan Mhm.
dadkii loo saaray magaalada in ay ka shaqeeyaan oo amnigeeda ay sugaan keliya unbaa loo ogolaa oo xisbada ah. wixii milatari ahaana dee magaalada duleedkeedii iyo magaalada laga saaro oo la bixiyo Mhm.
bannaanka la geeyo waa taa mushkilo kale ma jirin Ee, marka qadiyadda axmed madoobe axmed midoobe marka wuxuu ku soo aaday xili ciidamadii dee barhiraala la diriiray ee magaaladan qabsadayba magaalada laga saaray oo bannaanka la geeyey Mhm.
ayuu afmadow ka soo ruqaansaday waa lala hadlay waxaa la yidhi ruux ciidan aad wadato bannaanka ha degeen oo saraakiisha iyo wixii kaloo wadaadahu kula socday ha iska soo galeenoo wixii ciidan ah axmed midoobe amarkaa uma hogaansamin isagoo boqol askariye wata ayuu magaalada soo galay waa garta Madii- boqolkaa marka waa ciidankii uu soo urursaday ciidankii uu soo aruursaday weeye oo Mm.
maleeshiyaad ah maxaa ka jira inuu markaas magaca xisbul islaam watay kamboni buu watay kamboni buu watayba Mhm.
xisbul islaam asagoo maqana la sameeyey asaga kamboni horu haystaa Mhm.
oo la heshiiyey oo la walaaloobay oo dee wax laisku darsaday Mhm.
ayuu haystaa Mhm.
wuxuu rabaa taa inuu arqaladeeyo Mhm.
marka magaaladuu soo galay markiiba dee radul ficli lama kulmin magaaladuu dhinac ka degay axmed madoobe magaaladuu dhinac ka degay waa garta maamulkii waa isu yimid waxaa la qaatay in axmed madoobe guddi loo diro waa garta guddiga axmed loo diray uu noqdo guddi taqiyiim ah axmed madoobe in lasoo qiimeeyo Mhm.
axmed madoobena la soo qiimeeyo Mhm.
axmed madoobe hadda yimid waa kuma Mhm.
saddex ninaa la diray meesha loo diray Mhm.
nin waa joogaa camalku ku jira Mhm.
waa eh, waaligii hore ee shabeellada hoose anigoo xasi yaquub ah Mhm.
iyo nin nasiib darra ku dhacday ee ridda ku dhintay aadan coobo la dhihi jiray Mhm.
ilaahay annagana hana sugo Aamin.
saddexdaa nina waxaa loo diray axmed madoobe aad u yaqaaneen Mhm. waa tagteen waa u tagan waa garta waa la fadhiisanay axmed waa isnaqaanay waa garta waa la sheekaysanay axmed wado waa noo waramay annaga kulanka qadada ballanka marka waxaa nooga weynayd axmedow inaan qiimeen maamulka oga soo celino axmedow inaan qiimeen rasmi ah aan ka keenno axmedow waxaan la fadhinay waxaanan hal sac dhannay inta aan la fadhinay halkaas sac waxaan dhammaan afartan daqiiqan filayaa muddadu way fog tahay afartanka daqiiqood waxaa weeye soddon daqiiqo oo ka mid ah mujaahidiintu daleecaynayay dad waxaan kaga tegnay isku duuban shabaabba dadka kala firdhiyey shabaab basaan yeelay halkaasaa laga tuuray mujaahidiinta wax kharibay halkaas isku direen adu uan camalkii islaamiga ahaa ee intuu maqanaa wadanka ka jiray waa sida markaa ayuu ayuu ayuu ayuu ayuu daleeceeyey wuxuu kaloo ammaanay oo aad u ammaanay gaaladii gacanta ku haysay intuu xabsiga joogay amerikaanka sida xuquuqul insaanka ay u maarata u dhowrayaan xuquuqda maxaabiista sida u ixtiraamayaan etoobiyaanku dadnimadii ay kula noolaayeen sida ay u dhowreen sidaa noloshiisa looga taxadirayay annaga marka qiime rasmi ka qaadanay xarakada itixaadka la dhihi jiray hadda ka hor waxay ku wareertay nin jubbooyinka wakiil oga ahaan jiray oo aan inuu ridi ku dhacay aan ogaa meelu ku dambeeya hadda ma garanayo maxamed jibriil la dhihi jiray way ku wareertay saddex nin ay usoo dirtay oo ninka warka keena ninka waa la fadhiisteen kadibna guddigay kusoo laabteen waxay dhaheen ninka aan soo aragnay labuu mid ka yihi mid saddexaadu ma ah quruun soo socoto qarniye halkan joogi jiray inuu haraadi ka yihi mayo qarniye soo socdo dad imaan doona horu dhac u yahay mooyaane dadka iyaga kar kama tirsanay dheh dadka hadda jooga ma kama tirsana kaa isaga ah dabcan taqyiimkii nimankaas soddon sano ka hor ay qiimeeyeen buu kusoo baxay oo jihaadka nasakhay oo yidhi waa waa laga guuray waxaan oo xeerar caalamiya loo guuray nimanka buugaad ka qoray buu ka mid yahay ogaalkii inuu toobad keenin kara hadda ma aqaan axmed madoobe waxaan idhi geed geed mire bixin doona yaraanta ku tilmaamaaye axmed madoobe ha dheeraata ama ha dhowaata eh waa nagu soo maqan yahay baan ku niri maamulka taqyiimkaasaan u keenay markaad ka soo noqoteen marka axmed ka soo noqonay waa garta axmed qadadii maalintii dambe aan nidhi isla gogashii waxaan ku nidhi maa qof ayaa kula socto oo aan rabnaa qadada aan ugu talagalnaa boqol qof ayla socoto yiri shalay xabskiin boqolkan intay ka yimaadeen waa garta intay ka yimaadeen maamul ma ahayn keligiis ayuu nairobi soo maray oo dhoob la yimid boqolkaninoo la socotaa maxay sheegayaan maxay yihiin mas-uulka maaha meesha nin iyo laba ila socotay iyo shan qof aan nahay waa wax la gartay boqolkaa nin meesha limid waxay noqotay boqolkii nin inaan dee loogi wada sameeyeen horta qadadii u samaysaan sameyno xaggee ugu samayseen isla magaalada kismaayo gudaheed ma meel aad ninka ugu talagashay mise hooy meel isaga deganaa meel oo runtii sheekh xasan deganaa isaga ma deganayne sheekh xasan turki caleyh raxmatullah meel uu deganaa ayaa qadada lagu sameeyey guri weyn waa garta maamulka islaamiga qadadii ka qayb galay qadadii baa la cunay waxay noqotay annaga axmed madoobe iyo dadkii kaloo shirka yimid dee ciidanka shirka ma imaan dad gaaban baa mas-uuliyiin baa shirka timid in axmed madoobe iyo raggii meesha yimid annagu aan siino ribood wixii qabsoomay iyo sida ay wax u socdaan iyo ahdaafta la higsanaya waxay yihiin makaatiibtii socotay iyo warbixintii loo diyaari warbixintii soo diyaariyeen maktab kasta shaqadii iyo xafiis kasta shaqadii wasaarad kasta shaqadii ay haysayba ribood ka soo diyaarisay riboodka wuxuu isugu jiray mid la akhrinayo mid maqli muuqaala waa tahay oo haddaan kaa dhex barojectara marka qiimeyntii weeye axmed riboodkaas markaanu socday marna ma dhegeysanin marna dhig jalab uma siinin warkaas galo. warbixinta ku dul akhrimaysa warkaan dur akhrinaynay waa ka maqanaa jir ahaan waa u fadhiyey inaanan riboodka socda axmed madow aanan ku soconin waa un- markii aan jir- jils- jils- jilsada ka tagnay ee dib laisugu laabtay waxaa dhihi jilsadii maanta aan galnay ha la qiimeeyo mar kale intaan waa la qiimeeyey jilsadaas waa la qiim- waa qiimeynay jilsadaas qiimeynta ka soo bada waxay kabtay qiimeyntii guddigii hore keenay bay kabtay waaya Een, marka laga soo tago axmed madoobe raggii kale ee kulanka fadhiyay ee mujaahidiinta ah ee maamulka islaamiga ka socday yaa ka xusi karta runtii eh, ninka markaa maamulka mas-uulka ka ahaa abubakar zaylici waa nala fadhiyey allaha u naxariisto waa nala fadhiyey oo waxaa fadhiyey ninka la yaraaho maamuladii raggii marka aan aan ka xasuusana ee raggii meesha fadhiyey runtii way badnaayeen Sheekh Xasan waqtigan waa Turki?
dha- Sheekh xasan turki waa fadhiyey raxmatullahi caleyhi waa fadhiyey rag kaloo raggii rees kambooni ka mid ahaa ee wadaadada ahaa baa shirka fadhiyey muddaduna aad bay u dheereyd Eh, rag badan oo akhyaar ah ayaa shirka fadhiyey oo mujaahidiin ahoo iska warqabay ee dee maaragtay badnaa meesha fadhiyay intaas waxay ahayd axmed madoobe iyo dagaalkiisa ka hor waa garta wixii dhacay Mhm, bay ahaayeen iyo habkii uu meesha ku yimid mhm, jawaabteedii mhm, ayay ahaayeen mhm.
axmed madoobe marka magaaladuu joogay magaalada marka waxaa ku bilowday qas iyo jahwareer siyaasadeed iyo mid caskariba magaalada ka bilaabatay yaa samaynaya axmed madoobe samaynay hortiis ma ciidankii jirin ciidanka u watay iyo kuwo kaloo meelaha ka aruursaday ayaa jahwareer magaalada ka bilaabay waa garta jahwareer ka bilowday waxay ahayd in shareecadii ilaahay aan la tanfiidin karin Mhm, shareecadii inaan la tanfiidin karin mhm, oo wixii munkaraadkii la reebayey mhm, inuu caqabo ku noqdo mhm, qofkii lasoo qabto asagoo munkar ku jira Mm.
in ay usoo istaagaan oo yidhaahdaan waxaa waaye waxa ninka xiran baan u baahana anagu naga tirsan yahi oo ninkan wuxuu samaynayey amni darro ku jiray mhm, magaalada niman bay leedahay mhm, ciidanka usoo halgamay ee magaaladan dhiig kaga daatay ee magaalada banaankeeda loo saaray mhm, oo ma- ma ma suuragelayso mhm.
magaaladii markaa amni dara ka bilaabatay amar diida ka bilaabatay islaantii xijaab la-aan lagu soo xiro in uu soo dacwaday bilaabatay gabadhaas waxaa weeyaan waa ina loo sii daayo waa garta iyadoon x- tacsiirtii aan lahayn a- ay lahayd aanan aan la marinin Mhm,
waxaa bilaabatay axmed madow ciidankiisu ay bilaabeen fawdo markabkii dubay joogay oo ganacsatadu hadda ay loorloor ku bilaabeen oo bil iyo laba inuu soo rarnaana ay tahay in ganacsato loo tago loo yirahdo markabka soo socda annaga qaybtii hadda naga siiya waa mooryaannimo mhm.
waxna waxyaaba laga diri wax yar ma ahayn asagoo dubayba ka soo dhaqaaqin marka dubay joogo in loo tago Mhm.
way joogaan ganacsatadii magaalada kismaayo la weydiin doona- waa la weydiin doonaa waa garta shaahid baad u raadinaysaan Mhm, inay yidhaahdaan inteena noo dhiiba waxna waxaa laga diray waxyaab la ahaan axmed madow waa mooryaan mhm.
mooryaan buu marka ahaa mooryaanta dhaante mooryaantaa dhantay waxay noqotay in ganacsatada magaalada dhinac ka gacmogacmaystaan waa garta meeshan maamul ay leedahay Mhm, macnaheed waxaa weeye axmed madoobe maamulka meesha ka jira oo marka ka talinayay Mm.
san ku qanacsanayn wuxuu rabaa inuu dumiyo mhm. maxaa Axmed Ma- samayseen marka axmed madoobe waxaa u muuqatay maalintii la qabanayay soo kismaayo maxaakiimul islaam soo ma qaabilsanayn Mhm, yaa Mm.
meesha islaan uu asaga ka tegi qabi jiray oo rajacta uu dhahayo aa u muuqatay macnaha mhm, oo wuxuu qabay in asagoo xabsi ka soo bixi yimid maamulkii beriga so-aad mas-uul kama ahan jirin ha dhabdheh mhm.
waxaana wax dadeed bay wax ma ahayn wax go- gooniha ma ahayn wax meesha ka jiray wax umadeed bay ahayn waa garta ummadduna ciddii rabtay wax u dhiibataa Mhm, nin yimid iyo hebel baayo aan lafjeclaysi midna ma jirin mhm, axmed madoobe marka amni daradaas magaalada ka bilaabay dhibkaas markuu bilowday runtii waa la wada hadlay ee, qadiyadda in magaaladan anficaynin sidaan aan ku soconaynin mhm, taladu markay sidaa u dhanaanaatay mhm.
maamulkii islaamiga ah haddii adraafta kala duwan ka yimid markii hore hadda ay midaysan yihiin Mhm,
oo hadda ay midaysan yihiin waxaa la qaatay magaalada kismaayo in fawdada laga saaro mhm,
markii bare laga cershay wanaaggii ay heshay in dib loogu soo celiyo mhm, fuliddii shareecada islaamkuna la fuliyo mhm, axmed baraha bulshadu ka warramay mhm.
wuxuu yidhi shareecada islaamku halidinku dhexdhexaadiya baa la yidhi shabaabaa shareecada islaamka diiday buu warbaahinta ka yidhi markii kismaayo dagaalka intuu bilaaban Mhm, shareecadu hadda ana nagu eedayo asagaa dib markii yimid fooda ku kici isaga mhm, annaga waxaan ula dirinay waxay ahayd Mm.
shareecadii islaamka ee meeshaanu ka hana qaaday ee ummaddu nabad ku heshay axmed madow in laga qabto mhm, axmed madow in laga qabto mhm, waxaa mudan had- inta markaan joogno axmed madow dad badan baa ku dagmay oo islaan u qabay mhm.
islaam u qabay markii axmed madoobe dhoobley ka baxay ee laga ceeriyey oo axmed madow soo raacay kenyaati dad baa berigaas axmed madow inuu gaal yahay u caddaata Mhm.
dadna axmed madoobe waa laga aslubaysanaya waa la fiirinayay inuu shaytaan yahay murtad yahay waa u caddaatay xataa axmed madoobe waxaan ka ogolaanay Mhm, inuu nagu yiri baarlamankaas kuma jiro waa ka baraa'a noqday mhm, mana ku jiro qaybna kama ihi beerta ka hadal baan ku niri mujaamalo u warramay beertu ka warramay axmed madoobe mujaamalo intaa waxaan leenahay war dad dad yaan dadkaan inaan isku dhicin bal bal Mm.
kaadi badan waa loo gogolbadshaaya mhm.
gogolbadiya maan axmed madoobe intaa lahayn waa tahay kadibna dee dagaalkii ayaa qarxay oo Waa u magaalada imaan- waa kismaayo u imaan doonaa dagaalka wuxuu axmed madoobe ku andacooday inaad uga baxdeen ballamo aad la gasheen oo ah inuu awood qaybsi ku leeyahay maamulkii magaalada kismaayo ka jira markaas ee islaamiga ahaa maxaa arrinkaa ka jira Ee, haddii waaqaca la iska indha tiro waaqaca haddii la iska indha tiro xaqiiqadu ma soo dhowaato meesha maamul islaamiga ka jiray axmed madoobena ma joogin marka la dhisay waa garta maamulka islaamiga atraaf buu ka yimid طرفkii xarag shuwaal mujaahidiin طarafkii reer raas kambooni iyo طarafkii caanoole ayaa meesha isugu yimid maamulka ayagaa wada dhistay axmed madow ma joogin markuu yimidna majaal ogama banaanaynba axmed madow meesha wax majaal oga banaanaa ma jirin reer raas kambooni xibnihii ka socdeen magaaladii joogeen maamulkii ku jireen reer caanoolena way joogeen reer shabaabna way joogeen maamul lagu midaysan yahay baa meesha ka jiray axmed madoobe hadduu yimid wax marka annaga aan wada dhisanayno axmed madoobe aan isla leenahay ma jirin shakhsiyaddiis sheekh xasan wax wada dhisanay annaga sheekh xasanna waa joogay qaanay buu ku ahaa axmed madoobe marka xaguu ka soo galayaa intaa isku aragnay aan ku wada fadhiisanay marka maamulka la dhisayay maba joogin goormaan wax wada qaybsanaynay ma jirin yaa mas-uulkaha rees kambooniya sheekh xasan waa joogay wax dhibaataha annagu nama dhaxa oolin taana soomaalidii oo waddan ka joogtay yaa markhaati ka ahayd ururkii reeras ka baniyaa mas-uulka axmed mudane mas-uulka ahaa mise sheekh xasan mas-uulka ahaa sheekh xasan mas-uulka ahaa sheekh xasanna waa joogay dhib nagama dhex taagnay anaga sheekh xasan raxmatullaahi caleyh raxmatan waasica waaya dagaalkii axmed madoobe ayaa la iclaamiyey oo lagu dhawaaqay cidda iclaamisana waa adiga sheekh xasan yacquub ah oo hadda ila fadhiya maxaad markaas ku doorateen inaad dagaalkaas ku dhawaaqdaan runtii dagaalka intaanan bilaabanin dee abaabul diyaargarow baa magaalada ka jiray abaabul diyaargarow baa magaalada ka jiray oo iyagoona ciidamay soo xashdiyeen magaalada ku soo xashdiyeen maamulkii meesha ka jirayna asagaana wuu ka diyaargaroobay mu'aamarada axmed madoobe wada axmed madoobe berigaas wuxuu isku dayay inuu xisbul islaam intuu noogu dhuunto kadibna waxaa weeye haraata geellaad ku dhufto maamulka meesha ka jira annagana ilahay baa fahamkaana siiyey waa garta anugu afhayyaan baan ka ahaa markaa maamulka meesha joogay waxaan xasuusanahay in walaalihii xisbulislaam aan ku niri xagala geel waxa guntala gele waa ka weyn waa ka weyn waana noqotay axmed madoobe waxa guntala gele waa ka weynaa axmed madoobe wax xisbiga qarsan karo oo maareyn kara ma aha ninkan awr kala u raran mooye kala u duuban annaga iyagoba cadowba nagu ahaa marka waasaa lagu baraarugin dhankan kale oga baraarugin magaalada marka waxaa jooga rag xisbiga ka socday waxmed madoobe la talinay maaragtay ismaaciil xaaji cadow baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin jaamacadaha muqdisho hadda wax ka dhiga sida igu maqaalo ah ayaa ka mid ahaa xasan mahdi baa la yidhahdaa xasan mahdi baa ka mid ahaa waxaa weeye nin la yidhaahdo islow baa ka mid ahaa hadda jooga markii magaaladu dagaal u ekaatay bay iyagu yimaadeen xagee ka yimaadeen xamaray ka yimaadeen yaa soo dira marka dabcan maamulka xisbigaa soo diray kolley magaaladay yimaadeen markaas xisbiga yaa madax u ahaa waxaan filayaa sheekh xasana madax u ahaa waxaa magaalada ka bilowday guddi annaga iyaga noo dhexeeyo bal xaaladda dagaal in la baajiyo si kale dagaalka loo maareeyo xaalad dagaal la baajiyo rag guddi ah ayaa la qabtay uu ka mid yahay nin ganacsato hadda joogo xasan awlibax la yiraahdo oo ganacsatada kismaayo ka mid ah sheekh cabdiraxmaan cali nuur dagaal ku shahiidi doono uu ka mid yahay iyo rag kale ayagaa isa saaray ayagaa isa saaray waxayna rabeen dagaalka in la baajiyo dagaalkii waa baaqsan waaye guddigana annaga waxaa nidhi ciidanka magaalada lagu haayo ee jooga axmed soo geliyey magaalada maamul ay leedahay axmedna maamulka kama tirsana magaalada ciidanka ha laga saaro sida ciidamadii horeba loo saaray ha loo saaro waa lagu guuleysan waaye waa lagu guuleysan axmed waa diiday axmed waa diiday waa garta waa lagu guuleysan waaye dhexdhexaadna waa lagu guuleysan waaye weliba ragga waxay yidhaahdeen shabaab dagaalka ma geli kayaan waa beentood waxay wadaan xeedxeedasho iyo bootay wadaane xabad qushunuguma soo siin karaane iska daaya guddiganta way daciifsadeen annaguna dagaalka waa naga go'naa magaaladan in lagu soo celiyo maamul keliya u taliya lama ahaan karo ismaaciil kulligood taliya lama ahaan karo dadka ku dhima kulligood taliyo dadka ma ahaan karaan in ma hal meel dadka looga taliyo hal mas-uul u taliyaa muhiima ma soconaya nidaam sheegaya ah ku dhisan shurakaa'un mutashaakisuun ummad hore ugu soo warartay hore ugu soo warartay waxaas aad iyo aad axmed marka waxaa la qaatay in magaalada laga saaro lala diriro magaalada nidaamkeeda lagu soo celiyo sharciga ilahay lagu soo celiyo maxkamadii shareecada islaamka ay shaqayso yacni dhammaan eh, waaxihii kala duwanaa ee magaalada eh, iska lahayd eh, nidaamka iyo idaarada waday iyo shaqadooda ay ku soo laabtaan magaaladana fawdada laga saaro dagaalka axmedna sababka loo qaatay waxay ahayd in sharciga ilaahayna la ilaaliyo eh, dhaqankiisa ku dhaqankiisana magaalada fawda fawda kacdaye lagu sugo amnigii ummaddu ay nagu baratayna dib loo soo celiyo waxay dooni ha qaadato waxay dooni ha qaadato axmed madoowna noocaasu dagaal magaalada ku soo galay dagaalkana sidaas u dhacay dagaalkii waa lagu dhawaaqo adigaa ku dhawaaqay oo cilaamiyey siduu ku bilowda maana kala maqanayn dee magaalada maaragtay dhinac ayaguna ka joogeen cid kastana dee difaaceeda bay qaadatay annaga waxaan qaadanay in aan weerarno eh, nidaamkii dadkii burburiyey ee magaalada fawdada ka dhigay in aan weerarnaan qaadanay magaalada laga saaro shareecada ilahina lagu soo celiyo waa garta xaggee ka bilowda marka dagaalka bal Dagaalku wuxuu arrinkaas ka aad noogu bil- faahfaahin dagaalku wuxuu ka bilowday dhowr jihuu ka bilowday oo magaalada ka mid ah waa garta ceerboorka marka loo socdo meel waxaa jira kontarool baar caleen la yidhaahdo Mhm.
dagaalka meesha waa ka bilowday Waa furin bay gartay.
ahayd dagaalka bilowday Mhm.
wuxuu kaloo dagaal ka bilowday xaafadda eh, meesha jabartii la yidhaahdana Mhm.
dagaalku uu ka bilowday Mhm.
wuxuu dagaalka ka bilowday eh, kaytu Mhm.
oo iyadoona ku taala laamigan ka yimaada dekedda iyo Mhm.
midka magaalada dhexmara iyo midkan ka yimaada waxaa weeyaan ka- ka yimaada warshadda Mhm.
hilibka ka yimaada iyo midka xamar ka yimaada meesha iska daraanaya kaytuu lele Mhm.
guriga madax halkaasna bosishin kale ayuu ahaa isagana dagaalka ka bilowday oo ku socday Mhm.
areas oo dagaalada ugu waaweyn Ay ka areadaasay ay ka bilowdeen magaaladu ku fiday kadibna eh, dagaalka subxii alasaydii laba iyo tobankii sac alasaydii aroortii Mhm.
yaa dagaalka la bilaabay waa garta yaa bilaaba marka ma- mujaahidiinta maamulkii meesha ka jiray Mhm.
ayaa dagaalka bilaabay si loo soo celiyo Waay.
hanaankii nabadgelyada iyo sharcigii magaalada ka jiray si loo soo celiyo Mhm. Mhm.
mas-uuliyaddaasna ay qaataan ciddii magaaladan lagu ogaa waaya saddexdii daraf ee magaalada dhisatay maamul bay ku ogeen magaalada sooma Mhm.
axmed laguma ogeyn Mhm.
cid kalena laguma ogeyn waa garta ciddii mas-uuliyadda lagu ogaa inay jihaad dagaalkaas bilowdo qoladana laga saaro magaaladuna dhexdhexaadnimadeedii Mhm.
iyo siday ku dhisanayd inay u soo laabato Mhm.
ayaa la qaaday ayaa la qaatay macna waa garta marka yacni ciddii wax difaaciisay ayadaa laga rabaa in ay maaragtay dee soo celiso nidaamkii soo celiso ciddii meesha maamulaysay Mhm.
wixii fawda nidaamka dheeriga ka ah Mhm.
oo fawdo ahana dee in la saaro waa garta dagaalkii waa dhacay waa meelo badan uu ka qarxay waaye halkaana nooga sii wad dagaalkii aniga shakhsiyan ceerboorka dhanka ceerboorka dagaal ka socday ayaa qaybahan igu soo aaday ma adigaa hogaaminayay mise ma saraakiil militari hogaaminayay Waa.
laakiin anuu fardi ka mid ah waa garta ciidankaas ayaad ahayd baan ka mid ahaa Mhm.
yani maamulka islaamiga waa la qeybshay Mhm.
jihooyinka dagaal ka socday Mhm.
maadaama odayaal aan ahayn Mhm.
in rag dee dhiirigelintooda iyo dagaalkii xabadda lala galo Mhm.
aniyo wadaad kale xaggaasaa nala aadiyo xaggaan aadin waa tah qaybtaasaan dagaal ka galnay waa tah dagaalkii wuxuu soo gebagaboobay gelankii hore markuu dhowaaday ayuu dagaalkii soo gebagaboobay wuxuu ku gebagaboobay axmed madoobe iyo xulafadiisu inay jabaan waa magaalada laga saaro Mhm.
ayuu dagaalku soo jebjebgaboobay Mhm.
oo magaalada ka baxaan Mhm.
oo ay baxaan Mhm.
magaaladiina maalintii labaad Mhm.
jawigeedii hore inuu dib ugu soo laabto hal maamul Mhm.
ay yeelato magaaladan ay ka baxdo Mhm.
ari Mhm.
orgiyihiisu ay badan yihiin istaagga waa ugu beriya Mhm.
in magaalada ka baxdo Mhm.
magaalada marka hal maamul ay yeelato oo dadkii bismillahi raxmaan raxiimta yidhaahdaan fadhiga ay biyo ku cabaan Mhm.
dib maanaha ay u soo laabato ayaa dhacday ilaahay maqaadirtiis Eh, kadib maamulkiibaa maaragtay eh, dib laisugu habeeyey Mhm.
Eh, walaayaadkii meeshay ka hana qaadeen bay ahayd axmed marka xaggee aaday markuu jabay axmed wuxuu aaday galbeedka magaalada kismaayo aaday ilaa iyo dhuuble afmadow Mhm. ma istaagin ayuu istaagay afmadow iyo maaragtay erisa lagula diriray axmed oo fursadba lama siin waa la daba kacay Mhm. ilaa xadka fursad ilaa uu xadka ka baxo Waay.
iyo axmed madoobe cararayo tegey waaya waa laga saaray meesha Mhm. axmed horta isagu waa nin cankee ah sifada khawanada ma markiisa hore buu lahaa mise waa wax gadaal kaga soo dariyey bal arrintaasa rabnay inaan noo faahfaahiso sheekh xasan axmed midoobe aniga be- bisifar rasmiya waxaan isku barannay midowgii maxaakimta waa karta ka hor anigoo aqoon la sheego axmed midoobe umaanan lahayn Mhm.
dhowr jeer intaanan kismaayo la qabsan oo aan buur gaaba tegey Mhm.
nimanaan isku deegaan ahayn oo saakow ka tegey oo meeshaa jooga Mhm.
iyo maamulkaa meesha ka jira bal niyo kaali bal wax aan bal meeshan shareecada lagu maamulayaa isha xasan turki ayaa jooga oo bal horumarna soo salaano noo yimid noo imow aan ku tegey meesha Mhm.
Eh, aan meesha aan tegey baa jirtay Mhm.
axmed marka berigaas ismaanaan aqoonin dadkaan Waa.
meesha ku arkay markaan kuma jirin Mhm.
axmed waxaan isbaranay maamulkii maxaakim alislaamiya kismaayo markay qabsadeen Mhm.
Eh, iyo intii maamulkaas isu ka abaabulayay oo kismaayo dagaalada loo soo socday axmed inahaasaan horta isbarannay si ahaantiis marka laga warramo Mhm.
nin qab iyo isla weyni badan ku jirta weye Mhm.
kuma cadaalad xumaynay arrintaas Mhm.
ciddii axmed taqaanana way taqaanaa Mhm.
waxaa weye hebel ka warran markii la yidhahdo insaafaa la rabaa Mhm.
hadduu gaal yahay hadduu muslim yahay hebel ka warran markale bish- bishakhsiyatihi waxaa la rabaa qofka in la sheego wuxuu yahay Mhm.
axmed anoon ku gardaroonaynin ama aan maagaynin dadka eh, isla weynida ku badan tahay Mhm.
ee dadka isaga aan ahayn aan waxba u arag Mhm.
noocaas u samaysana axmed waa karta maamulkii islaamiga ahaana isla wadaagnay ee maamulkii maxaakim alislaamiya Mhm.
oo anigana aan markaa ka tirsanaa Mhm.
oo dadkii dee magaalada kismaayo galay markii ah- barhira laga saaray ee maxaakiimta ay kusoo duulayeen Mhm.
kismaayo duulaan ku yimid baan ka mid ahaa aniga Mhm.
maamulka meesha laga yagleelayna waan ka tirsanaa Mhm.
Eh, marka asaga maamulkaas muxuu ka ahaa gudoomiyaha jubbooyinka berigii shariif usoo magacaabay maxaakiimta maxaakiimta waa karta xaggana wuxuu ku-xigeen ka ahaa maamulkii asalafiya aljihaadiye isla lahaayeen ee caraale uu mas-uulka ka ahaa Mhm.
buuna naa'ib ka ahaa berigaas Mhm.
oo dee bi- si kale in looga warramo u baahan macnaha maamulkaas oo qorshe kale u baahan Mhm. mawduuc gooni marka ha marka axmed maamulkaas ayaa meesha gudoomiyaha gobolka jubbooyinka gobolada jubbooyinka loogu magacaabay Mhm.
waa dagaalkii dee eh, lagu gali doono eh, weynaa ee ka dhacay iidaale Mhm.
dee jubbooyinka loogu sii duulayay Mhm.
maamulkaasuu madax ka ahaa markaan isbaranaynay Mhm.
sifadaasna axmed wuu lahaa amaa su-aasha qaybteeda labaad khawannimada khawaranimadan runtii dad badan oo ahlu khayr ahaa berigii ay nala joogeen Mhm.
oo waxba aan ka muuqan Mhm.
ayaa axmed oo kale u halaabay sooma Mhm.
ilaahay baa sugnaashaha leh Mhm.
ilaahay baa sugnaashaha leh Mhm.
wax daahir oo nooga muuqdee markaa asaga Mhm.
in yani uu khaa'in yahay Mhm.
ma jirin laakiin Mhm.
cid kasta markii islaamkeeda uu lumo ayaa xaqiiqadeedii waxay ahayd iyo taariikhdeeda dib loo baaraa Mhm.
qofka muslimka ahayd maanta mukallaf kuma aha in aan idhaahdo ismaaciila maahidiis ogaanaya Mhm.
wuxuu yahay waa nin halgama shaqeeya islaamkii u dirira ee socda oo muuqdo oo mas-uul ah oo socda oo dee xaraka shabaab almujaahidiin magay la baxay xarakada ha- al-shabaab la dhihi jiray Mhm.
ayuu ninkan ku-xigeenka koowaad ka yihi Mhm.
fahmaysaa Mhm.
si loo daraaseeyey marka sooma adka oo la yidhaahdo ninkan khaa'in mu ah mise muslim waay Mhm. lama yaqaan lama oqan karo Mhm.
bini aadamkuna waxa qulubta ay ku hayaan ilaahay baa og Mhm.
ilaahay waxaan weydiisan horta ilahay inuuna sugo amiin afhayeenkii xarak shabaab almujaahidiin Mhm.
oo afghanistan tegey Mhm.
ee, ay ma- ninka la yidhaahdo usaamo beecada ka soo qaaday Mhm.
yaa hadda maaragtay koontada haweenka u doodahay Mhm.
oo xamar fadhiyo dimuqraadiyadu ololeynay ma ogta Mhm.
ilaahay hana sugo Mhm. amiin intuu afhayeen noo ah ayaa qiyaasi karayay inuu khaa'in yahay inuu feeyahay lama, lama qiyaasi karayo Mhm.
axmed madow waxa yani sidaas ayuu ahaa Mhm.
nin socda oo amir la leeyahay oo dee islaamkii ka mid ah Mhm.
ayuu ahaa Mhm.
shaytaannimadiisa anna waxay noo muuqatay Mhm.
markii uu baarlamanka ku biiray Mhm.
baa noo muuqatay Mhm.
laakiin waxaan lahayn wax lidinla ogyahay Mhm.
ninkii intuu dalka ka imaanayo Mhm.
iska daaya Mhm.
hadhow xorriyadda ka helayo Mhm.
feeriya un baan lahayne Mhm.
laakiin annaga waa odorisnay waana garanaynay waana ilaalinaynay waan arkaynay dhibaatadiisa waxay soo muuqatay inuu meel kale u socdo inuu matoor kale ay amerikaani gaala soo saareen kii aan ku ogeyn laga dejiyey waxaa lagu ogaaday markii baarlamankii jabuuti uu ku biiray iyo markii uu afmadow yimid markaas xaqiiqada axmed madoobe soo bilaabatay inay soo baxdo ninka inuu yahay qolooyinka shareecada la diriraysay ee gaaladu adeegsan lahayd inuu yahay ba annaga noo soo baxday oo noo soo caddaatay hore intaanan xabad ku ridin bayna noo caddaatay annaga intaan xabad ku ridin axmed madoobe noo caddaatay intiina maamulka iyo hogaanka iyo qiyaadadii magaalada kismaayo waa tahay magaalada axmed madoobe goormee laga saaray taariikhaan kismaayo kowdii oktoobar laba kun iyo sagaalkii magaalada kismaayo laga saaray waa tahay sheekh xasan yaa ka xusi kartaa shuhadadii dagaalkaas uu allah ku doortay waa dagaalkii axmed madoobe looga saaray kismaayo magacyadooda yaa nooga sheegi kartaa si aan dhegeystayaasheenna u xasuusino halyeeyadaas
runtii dadka jihaadka ku shahiiday raggii ugu muuqday waxaa ka mid ahaa sheekhii aan hadda hore usoo sheegay sheekh cabdiraxmaan macalin nuur baa ka mid ahaa dadkii jihaadka maalinta dagaalkii socday ku shahiiday waa garta waxaa ka mid ahaa mas-uulkii xisbada jubbooyinka guud aadan salaad baa ka mid ahaa aadan dhegweyne raxmatullaahi caleyh cunshur baa ka mid ahaa raggii dagaalkaas ku shahiiday raggii aan aqaanay aniga badaad raggii dee anagoon aqoonta rasmiga ah aan u lahaa oo markaa meesha ku baxay rag badan baa runtii ilaahay meesha ku doortay raggaasna way ka mid ahaayeen waayahay sheekh xasan axmed madoobe iyo dad badan oo la mid ah way soo mareen jihaadkan allah ayaana markii dambe daaha ka rogay wejigooda dhabta ah maxaa cibar ah aan ka qaadan karnaa dadka noocaasa
aadaad u mahadsan tahay walaal horta marka hore waxaan ka qaadan karnaa inaan alla weydiisano oo aanu nidhaahno allaahuma yaa muqaliba alquluubi thabbit quluubana calaa diinik allaha laabta rogrogow ilaahu laabteen diinkaaga ku sug inaan nidhaahno inta maanta ku sugan camalka waxaa cibro ugu sugan kuwii baxay cibraa ugu sugan meesha ay tageen siday u yaalaan iyo xayaatul kelbiga ay maanta ku nool yihiin iyo inay addoommo u noqdeen reer galbeed iyo afaariqa ciidamo afrikaan aho inay gacanta u galeen oo ay liitaan maanta oo ayagoo wasiiro lagu sheegahayo oo ayagoo maamulo haysta maantana ay yihiin dadka ugu liita dalka inay maanta yihiin taas cibraa ugu sugan dadka camalka joogoo meeshii la aadahay siday u taallo waa arkaysaano nimankii horey u aaday diinxumada ku dhacday iyo liidnaanta aakhiri adduunya ku dhacday inteenna jihaadka baaqiga ku ah oo nimankaana la eyniga ahaa nimankaana la eyniga ahoo isla joogi jireen cibraa ugu sugan ninka dhallinyarada ahoo hadda soo baxay ee camalkiina hadda hogaankiisa wax ka haya oo nimankaa kadib yimidna waxaa weye cibraa ugu sugan nimankaa meesha ay joogaan cibraa ugu sugan waxaa cibra ku sugan in wax laga qaataa dadku inuusan macsuum ahayn ninka nool inaana fidno aamin looga ahayn aad iyo aad waxaa u daliila waxa nimankaa ku dhacay iyo meesha ay joogi jireen iyo sida ay maanta u yaallaan macna ragga qaarkiis waxaa lis lahaa haddii hadday idin khilaafaan idinkuba isdildili kara isdagaalami karaa ee isrixi kara mooyaane intay tay xirtaan oo gaalo u tagaan dimuqraadi kuma hadaaqayaana la islahaan jiray laakiin yacni waxa dhacay wax oo la sawiri karo ma noqon waxaa weeyaa cibraa noogu sugan nimankaa cibraa noogu sugan waxaa cibro kugu sugan oo kale oo la ogaan karaa sideedaba waxaa la wadaa waa diin ilaahay dadkii waxyiga oo quuyan joogay qaar ka mid ah tegey lugta furay sooma oo u laabtay ama nasaaro noqday ama yuhuudnimo u laabtay ama waa ridaameen sooma riday ku laabteen qofka maanta jooga ee jihaadka la nool iyo ciddii jihaadka ku jirtaba inaynan qariib u arag qof waa shay oo arrintiis dambe u laabtay waxaa weeye gaaloobay in la arki jiray oon qariib la noqon waxa qariib ah inayna noqonin waxa qariib ah inayna noqonin dadka quruuntii annaga naga fadli badnayd baa waxaas oo kale marmar ay dhici jireen soo ma waa in cibro noogu sugnaato inay wax kale dhici karaan ilaahay hana sugee in wax kale ay dhici karaan inay cibro noogu sugnaato anqaraarac hanqaraarac lug ka go'day uma dhutiya soomaalidu tiri ninkii tegey asagaa tegeye waxaa weeye diinta uma dhutinayso ilaahay ku kaluu keenaya taana iyada laftarkeeda waa cibro kale ninka isyara dhulka cirka adaa kala haaya haddaad baxdo waxba kula baxayaan asaga lee baxay soomaalida waxay tiri sagaaro webi ku kaadisay qalbi xumaanteedun baa la ogaaya webiga ma nijaysiin karto webiga nijaasa ma nijaysiin karto waa qulqulqulahay inay niyad xun tahay un baa la ogaanayay ninkii hadda taga inuu niyo xumaa shaytaan un baa la ogaanayay jihaadkan xanaqaaday ee maanta fufay ee maaragtay afrika ku faafaya caalamka o dhan ku faafay maanta waxba uma tari karo wax cibro ah jihaadka inaan ku jirno annagay qiimo noo tahay aad iyo aad annagay qiimo noo tahay annagay sharaf noo tahay Mhm.
annagay badbaado aakhirey adduunyo noo tahay Mhm.
maanta mukhtaar ruubow iyo axmed madoodi wax la mid ah beesha caalamku markay hadlaan ma dhegeystaan Mhm.
shalay waa la dhegeysanaya laakiin maanta lama dhegeysto inuu ey hadlay ey ciyey iyo inuu dameer ciyey inuu dad ciyey wax qiimo ah Ma laha.
ma fadhiyo laakiin waaliga gobol gobolada soomaaliya walaad- wilaayaadka soomaaliya waali ka ah maanta markuu hadlo gaal iyo muslim waa la dhegeysanaya baraha bulshada fadhiisanaya si loo dhegeysto maxay sheegeen ya Agi.
taana cibraa ku sugan cibro ayaa ku sugan aad baad u mahadsan waa tahay jasaaka allahu khayr sheekh xasan kaasi wuxuu ahaa sheekh xasan yacquub cali oo marti inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti oo aanu ku soo qaadannay taariikhda xoreyntii magaalada kismaayo intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة